صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد waxaan soo wadnay kitaabka نخبة الفكر بالxاaفظ بن حجر رحمه الله في مصطلح الحديiث wuxuu yihi شheiku ثuma إن الرuواaة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آaبائهم فصاaعدا واkhtalafat ashkhaasuhum fahuwa almuttafiqu walmuftariq marka abwaabkan dambe ruwaadda iyo waxyaalo kuwaas ku saabsan wey markii uu ka soo baxay maaragtay baabkii ku saabsanaa taxamul اlxadiid iyo adaha markii ku saabsanaa ayuu haddana waxyaalaha ruwaadda iyo magacyaalkooda ku saabsan raggaa xadiidta warinaya marka waxyaalo badanaa ku tacalluqa magacooda sidii loo garan lahaa sidii loo kala duwi lahaa waxyaalo badan ayay muxadisiinta marka ay ka shaqeeyaan ilaa ninkan raawigaaho sanadka ku jira macrifadiisay wax badan ay ku xidhantah dadkiina waa isu magacyaal egyihiin saa darteed culummadii marka waxyaalo badan ay sameeyeen oo lagu kala duwo hadhow si walba aan loo dhihin ninkan waa majhuul waa majhuul lama yaqaan aan loo dhihin sababto qofkii isagoo la yaqaano ayaa magacyaalkaas ku dhex laaqmi kara marka juhuud badanay ku bixiyeen waad la yaabaysaa juhuudda muxadisiinta ay bixiyeen dadkuna waxay rabaan waxaasoo dhan jaahil inay ka noqdaan yani waa cilmi ugu khatarsan cilmiga usuulfiqhiga iyo cilmiga musalax alxadiis ee kutusaysa culummada islaamka cabqariyadooda iyo juhuudda ay bixiyeen haddana dadka oo kala yaacaya qofku inuu rabaa ma rabto war waxa intaa juhuud lagu bixina wax ka ogaatay ma rabti miya jahligaa raalli isaga noqonayna musalax nin walba marka usuul fiqi naxwo waa wixii dhammaa aaladdii oo cilmiga dhadhankiisa cunnada haddaysa basbaas iyo maaragtay waxyaalo macaanay haddaysan ahayn waxbay qofkii gaajoon baa iska qanqanina soo maaha marka cilmiga noloshiisa runtaa waxaa weeye waa culuumtaas wey inaad musalax xadiis wax ka baratid inaad usuula tafsiir wax ka baratid usuulu fiqiga balaaqada naxwada waxyaalaha kuu saacidaya cilmiga inaad dhadhansatid marka ninkii ka carara weligiis cilmiga martibu ka yahay wuxuu yidhi xaafid bn xajar uma ina aruwaata in itafaqat hadday iswaafaqdo asmaa'ahum magacyaalkooda wa asmaa'u aabaa'ihim iyo magacyaalka aabbayaalkooda iyo fasaacidan wax ka badan ilaa saddex madag xadiis ii socdaan laakiin wakhtalafad ay iskhilaaftoo ashkhaasuhum dadka qof dadka magacyaalkaas dad kala duwan ay yihiin fa huwa waxaa la yidhahdaa noocaas almuttafiqu waalmuftariq almuttafiq yacnii kii isku waafaqsanaa xagga magaca waalmuftariq xagga ashkhaasana ku kala duwanaa ayadana marka waxaa loo raadinaa dadka saasoo kalea waxuun sidii loogu kala garan lahaa ilaan sida aanu soo sheegnay dad baa iswaafaqi kara weliba haddii magaca koowaad iyo magaca waxbay ahaan laheeda ilaa magaca aabba iyo magaca koowaad magaca saddexaa iswaafaqi karaan hadhow lama kala garanayo marka muttafiqi muftariqaa la yidhahdoo culummadu gooniyay u sooceenoo kutubo gooniyay ka alifeen sidaan soo sheegnay axmed bn khaliil bin axmed lix nin baa la wada yidhaahda oo ninka naxwa shiikhu sii wey uu ka mid yahay axmed binu jacfar binu xamdaan afar qof oo iyaguna isku dabaqood isku dhow yahay cumar bnu khaaab iyagana waa lix qof oo ruwaadda ka midoo amiirulmu'miniin ugu weyn yahay radi allahu canhu alfaaruuq marka cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab ad arkaysaa qof waxaad leesa cumar bnu khaaabkaad u malaysaa amiirulmu'miniin ah soo maha marka hadhow haddaad ogaato oo ad barato la yidhaahdo inay intaas ay yihiin mid walba dabaqada uu ku jiro mid walba waxbuu uga duwan karaa ama nisbada ama shiikhuu ka warina waxbaa lagu kala duwi karaa ogaashadaas marka xataa aad og tahay oo baabkaas aad taqaan waxay kugu saacideen inaad dadka magacyaalkaas la yidhaahdo dhan aad koogtid ood u fiirsatid ninka u munaasab ah nacam qofkii taraajimta baaraa wuu arki karaa nacam kutubaa laga alifay waxaa ka alifay khadiib almuttafiq almuftariq kitaabuu ka alifay marka asmaadaas haddii aad baratid hadhow waa kuu sahlanaanay marka wain itafaqat ilasmaa'u asmaadii hadday iswaafaqaan khadan xagga dhigmada waاkhtalafad ay iskhilaaftoo nutqan xagga dhawaqa fahuwa almu'talif almukhtalif ayaa la yidhahda waa soo marnay bayquuniyada waanay ku soo marnay marka kana wuxuu uga duwan yahay carabta waagii hore lamana dhibcayn jirin lamana shaqli jirin marka ra' iyo za lama kala yaqaano ilaa qofka siyaaqa luqada carab inuu ku yaqaano maa daal iyo daala lama kala aqoonayo soo ma marka cabbaas iyo cayaash shaksiyaa loo dhigayo cabbaas iyo cayaash shaksiyaa loo dhigayo salaam oon shidnayn iyo sallaam isku siyaa loo dhigayo shidka lama qori jiro soo ma miswar iyo musawar isku siyaa loo dhigayo albazaaz iyo albazaar soo ma isku siyaa loo dhigayo marka hadhow maxaa lagu kala soocayaa kaasoo kale marka waxaa la idhahdaa almu'talif waa isu dhow yahay waa isu dulmaa waana iskhilaafsan yahay oo hadda albazaar iyo albazaar isku mid maaha somaan cabbaas iyo cayaash isku mid maaha laakiin xoogaa dhigmada suurada kore iska waafaqaan kuwaasna maxaa la yidhahdaa almu'talif waalmukhtalifa la yidhaahdaa wain itafaqat اlasmaaءu khaطa waاkhtalafat nuطqan fahuwa almu'talif wاlmukhtalifa la yidhahdaa wain itafaqat اlasmaau asmaadii waa iswaafaqday waاkhtalafat اlaabaau aabbayaalkana waa iskhilaafeen aw ilcagsu waa cagsigeeda fahuwa almutashaabihu mutashaabiha la yidhaahda miaalka uga horeeya moxamed ibnu caqiib iyo moxamed ibnu cuqayl oo kale waa nacam moxamed ibnu caqiil iyo moxamed ibnu cuqayl oo kale marka kuwaasoo kale maxaa la leeyahay waa mutashaabih oo kale cagsiga markii ay tahana waxaa weeye shurayx binu nucmaan ha iyo surayj ibnu nucmaan oo kale nacam yacni ama waxaa weeye labadii aabba iswaafaqaysa laakiin magacyaalku waa kala duwan yihiin shurayx iyo surayj min walba ibnu nucmaan oo kale marka mutashaabiha la yidhahda kuwaas wakadaa waxaa la mida in waqaca alitifaaqu haddii uu dhaco fismi fi lismi qofka magaciis wasbi labi walikhtilaafu ikhtilaafkuna fi nisbati nisbada ou dhaco waxaa weeye ama magac hore isku waafaqsan yihiin iyo magaca aabbe markaasaa nisbadii baa dhacay nacam maalan laba ninoo maxamed ibnulxasan la yidhaahdo aa midna maalan albukhaari aa leey midna annaysaabuuri kaba soo qaad mid waxaa la maxamed ibnulxasan midna maxamed ibnulxasan midaa waxaa leeyahay maalan annaysaabuuri midna waxaa leeyahay albukhaari oo kalea la leeyahay marka kuwaasoo ka dhan mutashaabiha la yidhaahdaa wakadaa waxaa la mida in waqaca alitifaaqu itifaaqii inuu maanta ma arkaysaa uu dhaco fi lismi wasmi alabi magaca iyo magacii aab walikhtilaafuna uu dhaco fi nisbati nisbadii oo dhacay nisbad waa maxay waa meesha loo nisbeynaa marka laba ninoo maal maxamed ibnu xasan ama cali bnu maxamed la yidhaahdo ayaa waxaa leeda mina annaysaabuuri mina waxaa dhici karta albukhaari inuu yahay dhici karta marka labadii magac waa isku mid laakiin maxay ku kala duwan yihiin nisbaday ku kala duwan yihiin nacam kuwaa dhan waxa weeye inaad uun ogaatid hadhow markaad cilmiga xadiidka dhex geshid ayadoo baracticalaha arkaysa tarjamaad raadinaysaa boqol maxamed ibnulxasan iyo boqol cali bnu maxamedaa arkaysa maxaa ku kala ogaanaysaa boqol abu zurca iyo abu zurca arkaysa maxaa ku kala ogaanaysaa hadhow markaasaa calaamaadka nisbada ku kala duwan yihiin dabaqaadkooda waxyaalo mid walbaa shiikha uu ka wari waxyaalahaasaa kala duwaa marka wayara wayatarakabu waxaa iska markaa iska kori kara minhu noocii aan soo sheegnay ugu dembeeyey iyo mimaa qablahu iyo wixii ka horreeyey anwaacun anwaac kala duwan macnaa noocaas waa badan yahay wax isku wada dhufan minhaa waxaa ka mid a an yaxsula alitifaaqu itifaaqu inuu xasilo aw اlاجtibaahu اجtibaah inuu xasilo ilaa fii xarفin ow xarfayn inay ama isku waafaqaan ama isu dhowaadaan ilaa xarف ama laba xarف maahan hadda maala maxamed ibnu sinaan iyo maxamed ibnu sayaar meeqa xarفay isku khilaafsan yihiin nuunka hore sayaar yo-ow ka yaha soo maa nuunka dambeoo sinaanna ee sinaan nuunkaas hore oo siin ku xiga sayaar yo-abow ka yaha soo maa alifka waxaa ka dambeeya sinaan nuunow ka yaha kan kale muxuu ka yahay ra buu ka yahay marka meeqay isku khilaafsan yihiin laba xarafay isku khilaafsan yihiin maxamed ibnu xunayn maxamed ibnu jubayr meeqay isku khilaafsan yihiin ya haa xunayn iyo jubayr a sax ya-daas iska waafaqsan yihiin inta kale xa'da iyo jiimka iyo ba'da iyo ra'da isku khilaafsan yihiin laakiin ha kor markaa uga jeedo xoogaa wax isku dhow ay noqonaya sidoo kale muطarif ibnu waasil iyo macruuf ibnu waasil waasil iyo waasil waa isku mid soo maaha laakiin muطarif iyo macruuf ba'da iyo caynku waa isku khilaafsan yihiin macruufna waa ziyaadaha wataa soo maaha waa sidaas oo kale wuxuu yidhi ow bitaqdiimi wataakhiir taqdiim iyo taakhiir waxa weeye waxa weeye waa maalan cabdullaahi ibnu zayd iyo yaziid ibnu cabdillaahi oo kale markii la yidhaahdo cabdullaahi ibnu yaziid yaziid ibnu cabdillahi cabdullaahi ibnu zayd zayd ibnu cabdillah markii saasoo kale loo bedelo marka kuwaana dhib ma lahan hadhow markaa sharxa gaartaan ayaa amhiladooda arki doontaa wayatarakabu minhu waxaa iska koreeya iyo wa mimaa qabla wixii ka horreeyey oo mushtabihaas noocyaalkaas iyo maaragtay mukhtalifan mukhtalifkaas waxaa iska koreeya anwaac noocyaan fara badanaa ka imaanaya minhaa waxaa ka mid a yaxsul itifaaqu inuu dhaco itifaaq ama ishtibaah isu ekaanta ilaa itifaaq haddii ou dhacana waa mu'talifa almukhtalifay noqonee soo maha ishtibaahu almutafiq almuftariqay noqonee ijtibaah haddii oo dhacana mu'talif almukhtalifkii u dhowaanaysaa marka ilaa fii xarfin oo xarfeyn ama xaraf iyo xarafay ku kala duwan yihiin sida maxamed ibnu xunayn maxamed ibnu jubayr oo kale maxamed ibnu sinaan maxamed ibnu sayaar oo kale aw bitaqdiim wata'khiir sida cabdullaahi ibnu yaziid ama yaziid ibnu cabdillaahi oo kale aw naxwi daalika wixii isla mid ah halkaa markii uu ka soo baxay ayuu sheekhu kitaabka marka waa soo gebagabeynaya mabaaxiif oo culimmada kale ay aada u faahfaahiyaan ayuu shiikhu maadaama kitaabkan uu mukhtasar uu yahay uu soo gaagaabina wuxuu rabaa funuuntao dhan inaad intaad martido ogaatid ood xoogaa qalin daaratid adigoo ordaayo kutii waaweyno musalaxa aad ku dhex dhacadoo rabaa shiikhu marka waa inuu ku dhibana marba laakiin waxuu rabaa inuu ku tilmaamo oo yidhahdo intaan waa soo baratay laakiin magacyaalkaasna waa jiraana yalla raasi inuu ku yidhahdoo rabaa khaatima marka waa gebagabadii wa min almuhimi waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a cinda almuxadisiina looga jeeda macrifatu dabaqaati اruwaati dadka ruwaadda oo asaaniidda ku jirta in la aqoonsado wixii weynaayo qawaacidda ahaa oo xadiiskii saxiix iyo daciif iyo mursal waxaas waa weynaa waa ka soo baxan hadda waxaa ku saabsantay waxyaala ruwaadda badanaa ku tacalluqa ilaa ruwaaddan cilmiga xadiidka isagoo ku taagan yahay xadiidkan makuu soconaya haddaadan maaragtay uusan dariiqii sanadkiisii marin hadduuna sanad marin oo laska yidhahdo qof walba qaar rasuul iska yidhaahdo hadda waxaa waaye qof walbaa lagama aqbarayo kullun yaddaci wuslan bileyla waleylan laa tuqiru bidaaku yidhi nin walba leyle inuu xariir laleeyaho ballan laleeyaho iska sheeganadha leylana qofkii ogoshahay lama arko dadkaas oo dhan intii ogoshay waa yarta macnaha waxaa lagu miaaliyaa qofkii wax qiimo le laakiin uusan xujo u haysan sheeganayo yaa kaaga markhaati ah soo maa marka waa inaad sanad saxiixa sii martid saasaa marka ruwaadda ahmiyada loo siinaya meesha culimmadu ay ka fekerayaan maanta dhan waxbay findhexinayaan maaragta maanta dhan waxbay findhexinayaan meesha annagu xisaabaadka iyo dhururuq carre aan xisaabinayn iyo baabuurta anwaacdooda iyo kombyuutarada iyo balaada aan xafidayn culmadii waxaanay ku mashquulsaneen maskaxdooda diyaar u ahay wa min almuhimi macrifatu waxaa ka mida dabaqaati ruwaati in la aqoonsado dabaqa waa annaga idiin soo sheeganoo waxaa la yidhaahdaa waa koox maaragtay cibaaratun can jamaaca waa koox wey ishtarakuu fi اsinni wa liqaa'i اlmashaa'if koox arda ah ee wadaagsaday da'dana isu dhowdahay isla marna mashaaikhdii wax ka qaatay nacam maalan kooxdii maalik iyo sufyaan ibnu cuyayna iyo maaragtay shucba iyo sufyaan iyo ka qaadatoo kale kooxaas wa koox waaweyn waa taas oo kale iyo mawaaliidihim waktigay dhasheen in la ogaado iyo wafayaatihim goortay dhinteen ayada micnaheedu waxaa waaye markii la ogaado qofkii been sheeganayo oo dhahay aniga maalan maaligaan ka wariyey ama shucba ama bukhaarigaan ka wariyey ama saxaabadaan ka wariyey haddii aan la ogeyn goortou dhashay iyo goortou cilmiga dalbay iyo shiika u sheegana goortou dhashay iyo goortou dhintay goortuu magaaladaas ka baxay hadhow beentiisa tarwiijay noqonaysa laakiin haddii la og yahay qofaa sheeganaya waa la imtixaanayaa hadhow beentiisaa soo baxayso yacnii qisaa dhacda ibn abi xaatim a arrin buu sheegay nin saas oo kale intuu sheegay inuu raawi uu ka wariyey oo xadiidkiisa u cillow ku soo saaro cule ninkaas waktigaa uu soo galaba ama sheikhaas markaas ka horooba dhintaba ama maaragtay nin daalib cilmiba ma uusan ahayn saasaa marka lagu soo saaraya lama istacmala aruwaatu alkadiba istacmalnaa lahum taariikhay dheh markay been isticmaaleen ayaa taariikh loo isticmaala goormaa dhalata saa darteed ninkii ratan alhindi alkadaab qarnigii lixaade wuxuu yidhi aniga saxaabi ano nabigan wax ka warinaya marka waa kadaab waa dajalkiisaa soo baxa iyo wa buldaanihim beledyaalkoodana in la aqoonsado iyo waddankooda faa'iidadoodana waxaa waaye labadii isim markay isu ekaato beledkii magaca lagu kala garanay si haddaan sheegen maxamed ibn xasan maxamed ibn xasan ama fulaan ibn fulaan markii maarag hadda fiiri haddii maxamed la yidhahdo maxamed ibn salaam albaykandi maxamed ibnu yaxya adduhali nisbadaasa waxaa lagu kala aqoonsanaya marka owdaanta iyo nisbadu wixii bay kala duwaysa wax isku yaacsana marka fulaan fulaankaas waxaa leeyahay waa fulaan almisri fulaankaas waxa weeye albasri fulaanka alkuufi wixii waa waa lagu kala duwayaa marka nacam haddii uu maaragtay uu ikhtilaad u yimaado marka sidoo kale dabaqada iyadana waxaa loo baranayaa ama loo baranaya dabaqada dadka mutashaabihiinta in la kala barto maalan waxaad arkaysaa bukhaariya maalan wuxuu leeya xadaanaa muslim way noo imaan doontaa ama muslimna isna ka warinaayo dabaqadooda haddii aa kala baratid maska ka qasmaayaan hadduu bukhaari ka wariyo waa muslim ibnu ibraahim alfarahidi hadduu asagu bukhaari ka wariyana waa muslim ibnu alxajaaj saaxibu saxiix marka saasaa lagu galan karaa abu zurcaad arkay abu zurca raasiyaa jira oo maaragtay muslim mashaaikhdiisii ka mid ah wax badanba bukhaari ka weyney dabaqadii bukhaari ah abu zurca kalaa jira isagana oo maaragtay taabici ah ma garan oo abu hureyre isagana ka wariya dabaqadaa marka galanaysaa marka abu zurca haddou dha muslim abu zurca saas sheegay abu zurcaan ka wariya ama haddou dha ama aada aragtay abu zurca abu hureyre ka warinayo maxaa ku garagaran kartaa dabaqada meeshay kala joogaan saas marka faa'iidadaasay leedahay ama hishaamaa badan meesha u joogaad ku garanaysaa ama ninkuu ka warinayo wa axwaalihim axwaashooda in la barto xaalaadka ku saabsan axwaashaa ku saabsan waa maxay tacdiilan raawigaas in cadaalad laga dhigay oo xadiidkiisa la qaadanayo wa tajriixan in la jaraaxeeyey oo dacfi lagu xukumay asbaabta jarxiga oo annagii soo farnay gaar ahaan waxyaalaha maaragtay lagu saraxey ima min naaxiyati اdabdi wa ima min naaxiyati esh alcadaala inay tahay iyo wajahaalatan in jaahil laga yahay sababtoo raawiga waxaa weeye imaa in cadaaladiisu ay haabit tahay oo xadiidkiisa la qaado soo ma wa imaa in fisqigiisa iyo cadaalad xumadiisa la yaqaano ama dabdixumadiisa la yaqaano oo xadiidkiisa esh la radiyo wa imaa in jaahil laga yahay oo markaas laga tawaqufo gaar ahaan haddii maaragtay majhuululxaal ama mastuur marka uu yahay laga tawaqufo ilaa riwaayad maaragtay ama mutaabaca iyo waxyaalahaas loo helo marka saas idan ugu xidhantahay marka waa nin walbaaba oo riwaadda ka mida waxay culimmadu ka tir in la yaqaano imaa inuu ninkaasi hiqa yahay oo la tawfiiqiyey waimaa mujarax inuu yahay xadiidkiisa aan la qaadanin tajriixa waa kala maraatib tacdiilkan waa kala maraatib oo noo imaan doona wa imaa fii xayzi iljahaala inuu yahay oo aan la aqoonin markaas iyagana waa sii marnay inay jahaaladu ay kala mid tahay oo oo mubhamka ugu daran yahay fulaan iyo can rajul ugu daran yahay majhuululcaynka qof hal nin ka wariyo magaciisa leeqa laakiin wixii aan la garanaynin oo ka xogo majhuululxaal qof laba nin ay ka warisay oo hadda xumina aan lagu aqoon laakiin wax tacdiiliyey oo baatinkiisa tacdiiliyey aan la aqoonin marka intaas waa kii usoo kala qaaday jahaalada haddaba jarxiga iyo tacdiilkii markii in la barta ayu tahay wuxuu ku leeya isku maraatib maaha tawfiiqa iyo tacdiilkana isku maraatib maaha tajriixana isku maraatib maaha awalna waa soo marnay markii oo maaragtay oo khabarka saxiixa uu tacriifiyey oo yidhi maaragtay aaxaad ma garata haddii oo ma garata biriwaayati cadlin daabitin mutasl sanad غayra macallin walaa shaad fahuwa saxiix lidaati watafaawatu rutbatu soodnama dhihin marka rutabta waxay ku kala tagsanaane mawdica hadba la dejiyo xagga fiqanimada meesha laga dejiyey saas ku kala tagsanaane waxaa kaloo muhiima in la aqoonsada iyadana min almuhimi macrifatu maraatib aljarx sidoo kale jarxigii aan soo aqoonsanay oo dacfigii iyo faraha badnaa maraatibtiis waa kala duwantaha sababtoo ah waa kii soo kala hormariyey xadiidta oo xadba si u kala jarx u kala daran yahay waa ninka mawduuc uga hormariyey matruuga ku xijiyey munkarka ku xijiyey soo maaha mucallalka ku xijiyey mudarabkii iyo wixii lamida ku xijiyey wahaakada ma garata ilaa su-il xifdiga ugu dambeeyey soo ma ahayn marka saas oo kale wey wamaraatib muhimka waxaa ka mid maraatib aljarxi in la aqoonsado wa aswa'uhaa waxa ugu xuno ugu liito alwasfu qofka in lagu tilmaamo biafcala afcala waxaa ku tusina afcala waa siiqatu tafdiila la yidhaahda naxwadaa lagu qaataa ma garan marka tafdiilkaasi xumina qofka lagu oo lagu badiya hebel hemiyuu ku xun badan yahay waa la yidhahdaa akhasa min fulaan oo aswa min fulaan waa la leeyahay korna waa loo qaada axsana min fulaan waa la yidhaahdaa ama axsana annaas ama aswa annaas kor iyo hoos ingiriiskana qaba laakiin afcala kuma qabaan soo ma bad wars ma koo dhahayo good better best waa afcaal tafdiil noocaas ka mid oo nacam annagana waa qabnaa waa fiican yaha waa ka fiican yaha waa ka sii fiican yaha soo ma waxaas waa hebel waa liitaa kaasaa ka sii liita ka sii wada liitaa soo ma saas oo kale waasoho alwasu biafcala macnaa wax tafdiil ku tusinaa in lagu ka akdab innaas dadka asagaa ugu been badan marka ninkaas haddii la yidhaahdo akdab innaas ama la yidhaahdo ilayhi lmuntaha fi lkadib beenta waa meesha ku idlaatay wey cid ka been badani ma jirto marka waa ninka xadiidkiisu mawduuc yahay uma dajaal waa beenaale ilaa dajaal maxaa dajaal loogu magacaabay dajaalka akhir zamaan soo baxay likahrati kadibihi beentiisaa badan soo ma oo wadaac ama nin xadiidka dejiyo wey xadiidkaasi intuu abuurto wax beena abuurto nabiga ku kor tuuraya ow kadaab ama waa beenaalo marka intaasoo dhanba axaadiidteeda wada mawduuc wey waxaa ku xiga haddii la yidhaahdo waa mutaham bilkadib haddii la yidhaahdo kale waxaa ku xiga maaragtay waa faasiq markii la yidhaahdo ama maaragtay muqafal ama maaragtay faaxishulhalat soo maa waxyaalahaasoo kale aa ku xiga nacam wa ashaluhaa waxaa ugu sahlan oo waxaa liin in la yidhaahdo maaragtay fii xadiiii liin waa jilicsan yahay waa tabar daran yahay ow sayi lxifdi waa kana halkaan uu ka cadday sayi lxifdi inay ka roon tahay faaxish alkalad iyo muqafal intaba waa ka roon tahay soo maha markii annagii soo sheegnay ow amale fiihi maqaal waa ninkan waa lagu hadlay maaragta kulli ma fiih ninkaan maqaala ku jiro waxaa weeye maaragta waxbaa lagu dura kuwaas marka waxa weeye waxa qofka lagu daciifi waxa uu sahlan maraatibaa marka u dhaxaysa haddii laada matruuk haddii ninkaan xadiidku matruuk waa macnaa macnaa waxa weeye waa muttaham bilkadib soo ma ama saaqid aa la yidhi xadiidkiis mid dhulka ku dhacay wey soo ma oo faaxishu lhalad oo munkar alxadiid intaasoo dhan kale kuwaasoo dhan xadiidkooda muxuu ahaa munkaro wad ah soo ma matruuga asaga waa ninka muttaham bilkadibka ah ama la ysku waafaqay inuu daciif yaho ummadoo dhan ay wada daciifisay matruukuhu maa waaxidun bihi farad wa ajmacuu lidacfihi fahuwa ka rad xaafidkana wuxuu yidhi matruuk waxaa weeye xadiidka ninka oo waxaa weeyaan muttaham bilkadibka lagu lagu waxeeyo marka macnaha had iyo gooraale dersiga qaybta hore haddaad taqaano oo si fiican usoo waxaysay waxa dambe waa kuu sahlan yahay soo maa marka derska maadaama marka hore aan soo jilcinnay halkan waxuu ishaara way kuu sahlan yahin ilaa duruus waa isku xidhantaha laakiin adduunku waxaa ugu xun dersi aadan hore ka baran oodan hore ka mudaakaroon iyo gadaashiisa meel u socday meeluu ka socday midna ma taqaano marka dersiga waxaa la rabaa maalin kas intaad soo raacatid inaad meesha ku qaybso duruustii hore iyo kan dambe waxa dhan waa silsilad isku xidhan haye marka haddii la marka matruuk oo saaqid oo faaxishulkalad oo munkarulxadiid intaasoo dhan waa marxaladii waxay dhex wareegaysaa ugu darnay oo ilaa marxaladii waana waxay ahayd mawduuc waa ninka maaragta yani muttaham kadaabka soo ma ninka muttaham bilkadibkaana matruuq u ahaa faaxishulkhaladka iyo faasiq iyo maaragtay saaxib algafla soo maa ama kolley mubtadica aada u xunoo liita axaadiidta maxay isugu soo aruureysay munkar isugu soo aruureysay soo maaha saas isugu aruureysay marka intaasoo dhan wuxuu yidhi waxay intaasoo dhan ashaddu min qowlihim daciif way ka daran tahay daciif keliya haddaad ku gaabsatay ow laysa bilqawi ow fiihi maqaal kuwaas haddii la yidhahdo kuwaas waa kuwa xadiidkooda oo daciif yahay oo laga yaabo haddii uu aswa ashalu maraatib jarxi xadiidkooda waxaa dhici karta xoogaa inuu maaragtay xadiidtii kale haddii lagu kabkabo inuu maaragtay inuu wax soo xoojiyo laakiin kuwaan kale oo dhan matruuk alxadiid saaqid alxadiid faaxish alqalad munkar alxadiid intaasoo dhan xadiidkooda ma kabmo wax qiimaa ma lahan waa waa la tuuray nacam wa ashaluhaa waxaana ugu sahlan layin ow sayi lxifdi ow fiihi maqaala ugu sahlan macnaa kuwaan waxay waa kuwa xadiidkooda lilictibaar loo fiirinayo bal axaadiid kale inay waxoojiso laakiin waxaan kaloo dhexda ku jira labadan hore aswa ah iyo kuwaan kaloo dhexda ku jira ibr kaas faa'iida male wa maraatib atacdiili tacdiilka maraatibta inaad maarata galatid tajriix waxaa waaye qofka jarxiga waxaa qofkaan inaad dhaawacdid oo tira xadiidkiisa lama qaadanayo waa beenaale waa maar dajaal waa wadaac waa muttaham bilkadib waa faaxish lhalad qofku waa dhaawacday soo maaha waa meesha ay yidhahdaan soomaalidu meeshii meeshii maxay dhaheen seefu dhaawacdo waa raysta laakiin meesha hadal dhaawaco mahmaama saasaa jirta meeshii hadal dhaawaco laakiin ma bogsato ma garan macnaha waxa weeye waa la dhaawaca waxa loo dhaawacanaana waxa weeye nabiga in been laga wariyaa la diidaayo waa nooc xana waay laakiin waa xan bannaan oo maslaxa ay ku jirto laakiin waxaa la diidaa hawo in lagu galo qofka oo dadka hawo iyo baan iyo maaragtay tacaddi oo ku maago si dad badanoo hadda culummada iska maagaya iyagoo wax hadda ceeba aan ku arkin ee culummada iska maagaya waa mubtadic waa maaragtay khabiid waa faasiq yacni dad waxaa jira koox hadday meel isugu timaado meesha cilmi khayr ka hadli lahaayeen waxaa uun la hoorinaa bis khabiid mujrim waa dadka culamaha ilaahay diintiisa haysta taas marka waa laga fiican yahay dadkaas oo kale waa khatar laakiin culammadan dad waracahoo caadilin ahayn oo culamaauljarx watacdiil aada caadilinay u ahaayeen waa ka fogaan jireen nacam cibaaraadkoodana say u kala ay maaragtay taqwo badan yihiin ay u kala duuneen bukhaari oo kale hadduu yidhaha ninkan xadiidkiisa fiihi liin waa eber waaya hadalkiisa iska tartiiba waa ma garan yacni qofkuu yidhaahdo fiihi nadar qofkuu yidhaahdo ama maaragta yidhaahdo yacni xadiidkiisa xoogaha munkaraa ku jira hadduu yidhaahdo waxawaaye eber waay qofkaas qofay u dhammaatay w sababtoo a ma hadal adka isaga bukhaari oo kale naam haye wamaraatiba tacdiilin oo aqoon tacdiilkana waxaa waye qofka inaad cadaalo ka dhigto taw- tacdiil lama dhaha tawfiiqna waa la dhahaa macnaa qofka inaad cadaalo iyo fiqanimo aada u xukuntid ood leedahay ninkaas xadiidkiisa waa la qaadan karaa w tajriixna waa inaad dhaawacdid oo hadba waxa u munaasaba ilaa maraatib waa kala duwan hadba nin walba martabada u munaasaba inaad siido wamaraatiba tacdiil loo kala aqoonsado waarfacuhaa waxaa ugu sarreeya alwasfu in lagu sifeeyo biafcala in lagu sifeeyo wax afcalo tafdiil keenayo oo laakiin kor u soctii hore hoos ahayd ka awthaqi innaasi dadka isagaa ugu hiqaysan ma garata ama acdal innaas ama axfad innaas ayaa tiri waxyaala saas oo kaleeta ama ilayhi lmuntaha fi lxifd xifdiga oo dhan asagoo maaragtaan ama jabal maaragta ama sida xaafidku imaam maalik waxau dhahay maaragtay ra'su lmutahabbitiin soo ma uma maa ta'akada bisifatin ow sifatayn wixii laba sifo lagu adkeeyo hal sifoo la celceliyey ama laba sifoo kala duwan mar waxaa dhi iqatun iqatun aa lagu adkeeyo ama iqatun xaafid aa lagu adkeeyo marka taas waxa weye lagu adkaynaayo wax badan haddaad kitaabka la dhaho ataqriib tahdib aragtaan qaar badan mar isku dana iqatun imaamun xaafid qaar wuxuu leeyahy amiiru lmu'miniina fi lxadiid marka shucbo iyo maaragta iyo sufyaan athawri iyo bukhaari markuu maraayo ma garan imaam maalik markuu maraayo wuxuu leeyahay waa ra'su lmutahabbitiin imaam shaafici wuxuu leeyahay mujadid اlqarn maaragtay athaali ama qarn athaalid uu ka cusboonayso diinta ilaahay ku cusboonayso sunnada u gargaaro ma garan markaa sidaas oo kale imaam axmed sidoo kale cabdiraxmaan mahdi iyo markuu tarjamadiisa marayo ma garata marka nin walba daradiisa kiioo caabida cibaado kao cibaadaduu ku sheegaya nin walba musanif qiis oo kutubale imaamunkida musanif waxyaalahaas u raacinaya marka aw iqatun xaafid waay wa adnaaha waxaa ugu yar maa ashcara wixii ku ogeysiinaya bilqurbi inuu u dhow yahay min ashali tajriixi tajriixii lasoo dhaafay inuu u dhow yahay oo markii tajriixana meesha ugu xun markii lasoo bilaabo koro usoo kaca koro usoo kaca qaarka wuxuu soo gaaraa xadiidkiisa oo la kabi karo tawfiiqana koraa laga soo bilaabaa hoosaa loo soo dhigayaa qaar wuxuu soo gaaraa xadiidkiisa keligood aan la qaadan karin laakiin xadiid kale lagu kabi karo marka marna kan hoos haddii laga sii wado kanna kor haddii laga soo wado xuduud ay dhexda isugu yimaadaanaa jirta marka xuduuddaa isugu yimaadaan oo imaana waxa waa shiikh oo kale ama maaragtay saalix alxadiid oo kale aha ama waxyaalahaas oo kale ay isu soo dhowaanayaan labadooda nacam marka maraatibu tacdiilka waxa weye inta xadiidkooda la qaadanayo waa afar waa in afcalu tafdiil sida iqatu awhaqu nnaas ama acdalu nnaas ama ilayhi lmuntaha fi lxifd in lagu adkaeyo laba sifo iqatun iqa ama iqatun xaafid soo laba maaha in iqa keliya la yidhaahdo saddex ma tahay in saduuq la yidhaahdo intaas xadiidkood saddexda hore xadiidkooda waa saxiix iqa saduuqna xadiidkiisu xasanuu noqonaa marka wixii marka saduuq ka hooseeya oo ka shaykhun ama saalix la yidhaahdo waxaa weeye iyagoo xadiidkooda lictibaara loo qoray bal in wax xoojiye iyo loo helo iyo axaadiidta fuqaadka la barbar dhigo iyo in hadhow bal maaragtay wixii axaadiidtaas khilaafahu ku jira iyo bal wax rajaxa haddii iyaga dhexdooda laga helo iyo kaydaa loo haysana markii loo baahdo lilictibaar marka waxaa loo leeyahay ninkii xoogaa dhow kaydaa loo hay laba iqaa iskhilaafi karta ama lafdi shaadaha imaan karta ninkan xoogaa xadiidkiisu uu dhow yahay hadhow waa lagu kala fiirinaya meeshii xoogaa raajix noqota ma garata ninkuu ninkan xoogaa uu rajaxo ama haddii ziyaado mid baa ziyaado ku daray ziyaadadaas marka inay shaad noqon karto inay sax noqon karto adii waxyaalo xoojinaa loo haystaa marka kaydaa loo haystaa meelaa la dhigtaa iyaga waxbaa lagu kala xoojinaya soo ma marka taas oo kale wa maraatiba tacdiil inuu kala barto wa arfacuhaa waxaa ugu horeeya alwasfu biafcala ayaa uga horeeya ka awhaq innaas uma maa ta'akata bisifatin ow sifatayn wax laba sifo ama hal sifo lagu adkeeyo hal sifo marka la adkeeyo waa iqatun iqa ilaa tawkiid waa lafdi la celceliye moogta laba sifo marka loo eegtana waa iqatun xaafid ama iqatun imaam aad tir taas oo kale waxaa ku xiga inaan la adkeeyo la yidhahdo iqatun keliya soo maaha afartaas waa maqbuul waa iyo haddii la yihahdo waxaa ku xiga saduuq in la yidhaahdo saduuq in la yidhaahdo ama maxaluhu sidqu la yidhaahdo isagaa xadiidkan waa xasan lidaatihi wa adnaaha waxaa u yar maa ashcara wuxuu ku ogeysiyo bilqurbi min ashali tajriix wixii u dhow tajriixa kii ugu sahlanaa oo layin lxadiid iyo sayi lxifdi oo fiihi maqaal ayuu afku isku hayaan xuduudda isku haya oo haddii la yidhaahdo shaykhun oo saalixu lxadiid haddii lasii wado darajada ku xigta layin sayi lxifdigay noqona soo ma xuduuddii markaas waxaa loo soo gelayaa tajriix marka kor markaad kana ka soo bilowdid kana aas hoos ka soo bilowdid kan xuduuddiis waxay ku dhammaanee shaykh ama saalix ma garata ama muqaarib alxadiid haddii la yidhahdo kana meesha u kor meesha uga soo kana meesha u kor soo garo waxaa layin iyo sayi lxifd labadoodaa marka isku xig soo ma kuwaa marka middaa ugu hooseeyey iyo kuwaan midda ugu koraysa waa dadka xadiidkooda marka ictibaar iyo maaragtay in axaadiida kale lagu eego iyo hadday mutaabacaad helan hadhow laysku xoojiyo nacam halkaas markii uu kuu sheegay ou leeyahay maraatib uljarx watacdiil waa inaad kala barto uu ku yidhi markaasu haddana su-aala meesha imaanaya su-aasha meesha imaanaya waxaa weeye yaa wax taskiyeey yaase wax jaraaxeey qofkee taskiyihiisa la aqbalaa qofkee jaraaxiisa la aqbalaa nin walba oo iska saaxiibulhawa ama waxba aan ka aqoonin hadduu ummadda afka isku taaga warkiisa ma la qaadana may lama qaadanayo wa tuqbalu taskiyatu taskiyada waxaa laga aqbalayaa min caarifin qof yaqaana biasbaabiha asbaaba taskiya wuxuu wax ku taskiyanaya qof yaqaana ilaa taskiyadu waxaa weye macnaha dadka waxaad u sheegaysaa ninkan xadiidkiisa waa la qaado karaa waa maqbuul waa lagu kalsoon yahay marka qofka wax taskiyeynaya qof yaqaana asbaabta wax lagu taskiyey inuu yahay walow min waaxidin cala alasax walow hal nin baa allaha ka dhigay qaara waxa leeyahy haddaysan laba nin taskiyeynin hal nin taskiyiisa laga aqbali laakiin sida saxiixa hal nin hadduu taskiyeeyo waa la aqbala oo laakiin caarif biasbaabi aljarxi watacdiil yaqaan sida imaam bukhaari imaam maalik maaragtay cali bn اlmadini maaragtay annisaa'i abu daawud imaam ashaafici culummadaas jarxiga tacdiilka yaqaana haddii ay taskiyayaan taskiyada waa la aqbalaya sababtu waxaa waaye qofkii aan aqoonin asagu oo haddii uusan qofkii aqoonin waxaa waaye maaragtay hadha waxaa dhici karta wax oo iska madaahir oo jawfaa inta waxyaa yar ku ar arko inuu iska taskiyeeyo qof muqafaloo kale on waxba kale aqoonin ninkiina uu been dadaa waxay sa qof alla qofkii soo agmara inuu saalix dadka kale aqoonin weligood haddaad dagayso aan maaragtay aan imaam maalik waxyaalaha cajiibka ole wuxuu yidhi lixdan taabiciya siddeetan wada taqwo miirana halkan ku arki jiroo dhan midna xadiidkama warin sababto ahl uma ahan maba yaqaan wixii loo sheegaba saxay iska malaynayo marka tahabutka marka nin yaqaano waayo caarif waa asbaabta lagu jarxinaa yaqaano waayo nacam wa tuqbalu midda kale waa inay hawa nafsi aysan ku xambaarin soo maa hawa nafsi qof iska maaragtay yani tasallud dadka ku aho iska maaragtay aan cifo iyo midna aan lahayn waa wikiina caadilaho hiqaa waa inuu yahay oo lagu kalsoon yahay qofka iska saaxibul hawaa laga qaadan maaha sidoo kale macnaha nacam qof oo qofkaan ku taskiyeynaya muxaabaad iyo maaragtay un tarwiij si dadka oo maaragtay isku bidcada oo kale way istarwiijinayaan beenaalan wuxuu kaaga dhigaya iqu kaaga dhigaya dadkaasoo kale marka laga qaadan maayo wa tuqbalu taskiyatu min caarifin biasbaabiha laga qaadaya walow min waaxidin cala asaxiix hal qof ba allah ka dhigay laakiin taskiye ma ahan qofka haddii uu ka wariyo hadduu imaam maalig oo kale xadatanii fulaan uu yidhaahdo laakiin aan laga haynin ninkaas waa iqa inuu yidhi taskiye ma aha ama sidoo kale xadiidkiis hadduu ku camal falo taskiye ma aha waa inuu yidhahdo ninkan waa iqa waa inuu yidhahdo taskiyeyo waljarxu jarxigana muqadamun waa laga hormarinayaa cala tacdiili tacdiilka in sadara haddii uu ka soo fulo mubayanan iyadoo la caddeeyey min caarifin mid yaqaano oo biasbaabihi asbaab iljarxi qof yaqaano marka taskiyada iyo tajriixaba waxaa laga aqbalaa min caarifin biasbaabiha sida saxiixa wataqulu taskiyatu markuu leeyay tajriixana waa sidoo kale tajriixana waxaa laga aqbalaa taskiyana waxaa laga aqbalaa qof waxa wax lagu taskiyeeyo ama waxa wax lagu dhaawaco yaqaano oo lagu kalsoon yahay oon hawe aysan ku xambaarayn soo maha qof iska mutasaahiloo qof walba iska tawfiiqinay la qaadan maayo qof musallidahoo dadka dhanba maaragtay kadaab uu ku haayo isagana warkiisa waxaa waaye qiimo malaha ama saa darteed xataa qofka isagoo hiqaa qof oo ay isla fac yihiin oo garab xagaf ay ka dhaxayso ayagana looma qabanayo sida maalik iyo ibnu abidibi oo kale laba ninaa wada jabal a waayo laakiin iyagaa xoogaa garab xagaf ka dhexaysa loo qaban maayo ama maalig iyo maxamed ibn isxaaq oo kale ama yaxya ibnu maciin oo kale shaafici loo qaban maayo sababta uu dhaawacay yaxya ibnu maciin shaafici sababtuna waxaa weeye markuu shaafici u yimid xalqadiisiiyo dadkiiya shaaficaad ila fiqigiisa aada u badnaa markaas waxoogaa tajriixiyo laakiin looma qaban sababta waxaa weeye garab xagafaa ka dhaca oo maarata yani ka dhexeeya marka dadka aqraantaa layskuma qabtaa la yidhaahda hadda waxaa dhacay zamankan waxaa soo baxday nin iska wadaadaha nin kale oo isaga kacaya wuxuu le wixiisa ma jecli ninkan maaragtay salaf fiican ma ah waa tajriixinaya fulaan oo halkaas jooga ama yeman jooga ama soomaali jooga maaragtay bidaci waayo ha laga leexo wax hadda cad uu ku haayana lama arkan caalimo iqaa ummaddii wax baraya isaga diintiisu ku dhowrsoon hadhow kuwaa la soo ordaa waxay ku leeyihiin ninkaasaa maaragtay waa iqo ninkii fulaana ninkaasna waa tajriixiyey qowl iq waa in la aqbalo waayo qowl iqa haddii la aqbalo ninkan kale ummado badan oo culummo badanaa tacdiilisay oo culimmadii zamanka jooga ka mid yahay laga yaabay sheekh cabaad inuu tacdiiliyey sheekh fulaan inuu tacdiiliyey asbaabta ku daci waa la yaqaano ninkanna oo tajriixiyey waxaa laga yaabay garab xagaf iyo maaragtay yacni inuu ay kala dhexeeyaan marka maba laysku soo qabanaayaba sababtoo ah wuxuu hadda dad badanana tacdiiliyey wuxuu ku tajriixiye karuna ma cadda midda kale waa iska aqraan oo garab xuguufaa ka dhexaysa marka marka waxaasoo kale marka in diin laga dhigto oo maaragta yani culummada ugu dhaawaco ama qof aan ka warqabin a inta su-aalo laga qoro nin shiikhoo meel joogaa la weydiina sheikh annagu dad saasaan nahay dad sunnada ku toosan kanaan nahay haye nin halkaa nala joogo waxaa qarnaya fulaan binu fulaan la yidhaahdo aa waxaas waxaas ku hadlay waxaa la dabagoynaa ashridaa la dabagoyna waxna laysku khaldaya kaasina mubtadic waayo ka fogaada wixii aan la ordaa waxaas marka wax soconaya maaha qofkaan aaw dadkii yaqaana culimmadii yaqaana aawiy soo ma marka halkaas sheekh waxa wixii waxba ka aqoon mida kale dadkaan dira dad hawo ka maran ma yihiin dad asbaabuljarx oo tacdiil ma yihiin ayagu maxay yihiin horta aqoontooda maxay la egtahay waracooda maxay la egtahay maxay yihiin baabkaas marka waa baab dadka ay ku qaldan maayaano raggii culimmadii waaweynaad iyo bukhaari iyo culimmadii diinta dhan u taagneed a waxaa lagu shabahaa dad iska ahwaa iyo maaragtay hebel burso iyo hebel ka aarso iyo hebel yaan wax laga akhrisan hebel iyo soo bixinoo kooxo kooxaysi uu ku jiro in jarxiga tacdiilka culummadii loo qaado waa nooc maaragtay aada iyo aada u liito waay marka waxyaalahaasa badan ay la ordayeen cunug waxaad arkaysaa ama orobi waxba fahamsan aan la arkin wuxuu ku le sheekh fulani iqa hebel iqa waa soo maha hebelou tajriixiyey marka waa in qowlkiis waa in la aqbalo khalaas zaya qur'aan waaya iqa hadduu yaha isaga culummo badan oo kalea tacdiilisa soo maha jarxigiisana mubayan ma ahan oo caddeeyey hay midda kale waxaa ka dhexaysa garab xagafaa ka dhexaysa marka manhajkii oo jarxiba tacdiil ma waafaqsanaan lagu leeyahay la tatbaaka nacam sidaa darteed waljarxu muqadamun cala tacdiiliha laga hormana waa goorma in sadara haddii uu ka fulo mubayanan isagoo la caddeeyey min caarifin ku yaqaana biasbaabihi asbaabi iljarx qof yaqaano macnii qofaa aacun la tacdiiliyey qofna waa tajriixiyey ha waxaa la leeyahay ninka wax tajriixinaayo oo maadaama ninkan uu tacdiil ou haysto oo culimmo kale ay tacdiiliyeen sababta aad ku tajriixisa waxa iyo waxaa waa inaa caddayso soo maha haddii inuu caddeeyo asbaabtana uu yaqaano jarxigaa la hormarina laakiin hadduusan nin caarifa uusan ahayn waxna uusan caddaynin culummadii kaleo tacdiilisana ay joogaan soo maa asigana wax cad uusa keenin ilaa uun maaragtay iska burso iska raadiyo ahwaa maahane ma la qaadanaa markaas may marka qoladaas radigooda waxaa ku filan matniga xaafidkaaba ku filan matniga xaafidka ayaaba ku filan baabkaasoo dham loo qaadi kara war ninkan aad warkiisa aada la ordaysa soo maa ma cadday asbaabta lagu jarxay asbaab maqbuula ilaa hatuu cadday xataa asbaab maqbuula ma tahay oo qofka lagu jaraaxay karo aaniyan wax maa ka dhexeeyo cadaawaad maa ka dhexeeya iyo isbursi iyo ninkaan maaragtay halgaan haddii mar cadaawaad ay jiraan waxaa waaye waa waa yani kalaamu aqraan bacdum calaa bacd waxay la mid yihiinaa layidhi dibiyaalkii orgida arig ku jirto geesa iska garaacay nin walbaa kooxda u wato inuu rabo marka laysuma qabanayo haddii yaxya ibnu mucin shaafici loo qaban waayo imaam maalik ibnu abidibe laysku qaban waayo ma dadka hadda iska qaylinaya loo qabanaa dad wahwe ay ka buuxdo allahu aclam ma loo qabanayo marka dee waxaa weeye dad aanba musalaxii aqooninay war uun ku shubayaan meeloo ka socday meelo ka socda aan la aqoonin ardadii marka saasay ku baadiyeenayo nacam midda kale intaasoo ruwaadda waxaa jirta rag badan waxaa jirta bukhaari intuu daciifiyo muslim ou ka warinayo oo daciif aan ahay ama muslim intuu daciifiyo ka tago bukhaari ou ka warinayo qofka raajixa unbaa la qaadana waa la fiirina culimmada hebel wuxuu leeyay waa iqo hebel wuxuu leeyay fii hilin waa daciif waa laysu barbardhiga axwaashiisa qowlka muctadilkaha la qaadana ee nin walbo nin jarxiya hala hala ha laga tago la cidina ma dhig culimada waa laysu barbardhigayaa hadallada nacam waljarxu muqadamun cala atacdiili waa laga hormarinaa in sadara haddii uu ka fool mubayanan isagoo mubayan isagoo cad min caarifin biasbaabihi qof asbaabtiisa yaqaan laakiin hawana ka maran hawe haddii ay la socoto iyo nacayb iyo waxyaalahaas waxaa leeyahy warkaaga meel la fadhiiso laakiin qofka la jaraaxeeyey fa in khalaca litacdiili qofkan la jaraaxeeyey haddaan wax tacdiiliyaba la arkin qubila mujmalan mujmala laga la aqbalaya qofka oo jarxiyey hadduu yidhahdo qofkaasi waa saaqid hadduu yidhaahdo waa laga aqbalaya cala almukhtaar sida la doortay sababtu waa maxay wax tacdiila uma hayno marka haddaanan wax tacdiila aan u haynin icmaalu qowl ljarxi owla min ihmaalih qowlka jaarixa ihmaalu qowl ljaarixi ee icmaalu qowl ljaarix owla min ihmaalih qofka jaarixa qowlkiisa in la camal siiyo ayaa ka muhiimsan in muhma laga dhigo نعم فإن khلa hadduu ka khaali noqdo ou ka marnaado qofkii la jarxiyey can التacdiil hadduu ka marto qubila waa la aqbalaya mujmalan jarxiga oo mujmala xataa hadduusan cadaynin calى اlmukhtaari sida la doortay sababtoo waxa waay ninkii waxaan u haynaa tacdiil uma hayno jarxi baan u hayna soo ma marka qofkaan maadaama ou jarxiyo wax tacdiilin aan la haynin qowlkiisaan qaadanna iqana ou yahay hawana aysa ku xambaarin waxyaalaha inta ka dambaysanta kabacsaa uma dhib badna wa min almuhimi waxaa ka mid a muhimka oo fanigan macrifatu kunalmusamayna dadka la magacaabay kunyadooda inaad taqaano maalan nabigeena calayhi salaatu salaam maa hiy kunyatuhu lmashhuura abulqaasim soo ma abu bakr kunyatuhu abu bakr iyadoona mashhuur ku yahay isimkiisana waxaa weeye cabdallah bin cuثmaan ibnu abi quxaaf ya cabdullah ibnu cuثmaan ibnu caamir laakiin waa abu bakr ibnu abi quxaaf oo ku magac dheeri nacam cumar magaciisou caam ku yahay laakiin kunyadiisa waxaa weeye abu xafsa cuثmaan magaciisou ku caam yahay kunyadiisa waxaa weeye dunuureyn cali waxaa weeye abulxasanayn waa la abusibdayn waa la dhahaa abu turaabna nabigaa u bixiyey calayhi salaatu wasalaam wahaakada yacni sababta waxaa dhici karta qofkii aqsama bilaah abu xafsa cumaru qofkii in kunyadii lagu sheegaa dhici karta oon magacii lagu sheegin marka si aadan qofkii labo ama ugu malin inaad garatay magaciisa iyo kunyadiisa wa asmaa'u lmukanayn kuwa kunyada badana u badan magacooda maalan abubakar oo kale kunyadiisaa badan la isticmaala soo maaha e magaciisana waa cabdullaahi binu cumaan inaad garato haye abu hurayra kunyadiisaa badan soo maaha magaciisadi waa lasu khilaaf laakiin raajix cabduraxmaan ibnu sakhr in la yidhaaho waman ismuhu kunyatuhu qof iyo kunyadiisii ismigu isku mid yihiin nin abubakr ibn xasmi la yidhaahdo iyo dad saasaa ka mid abubakr ibn abi xasm iyo waman kaurat kunaahu dadka kunyooyis ay badan yihiin waxaa ka mida ibnu jureej ibnu jureej waa la yidhaahdaa abulwaliid waa la yidhahdaa abulkhaalid waa la yidhaahdaa e ma garan intaas waa la yidhaahdaa ow nucuutuhu sifayaalkiisaa badan miaalka saxib maxamed ibn bishr ibnu saa'ib alkelbi aan soo marnay mar maxaa la yidhi maxamed ibnu bishr mar maxaa la yidhi xamaad asaa'ib soo maa mar waxaa la yidhi abu saciid boqol shayaa loo sheeg soo maaha dadka noocaas oo kale iyo waman waafaqad qofkay waafaqdo kunyatu kunyadiisa ismi abi kunyada waa wax ab iyo um ugu horeeyana kunya la yidhaahdo soo maaha nin la yidhaahdo abi isxaaq oo kale magaciisa waxaa la ibraahim bin isxaaq marka kunyadiisa abu isxaaq waa asna waa ina isxaaq soo maaha marka magaciisa waxaa lahaa ibraahim bin isxaaq almadani wa atbaac taabiciintu ka mid yahay waxaa ka mid a alwsaci kunyadiis waa abu cumar abu camar mise abu cumar ha abu camar awsaaci magaciisana cabdiraxmaan ibnu camar wey abu camr cabdiraxmaan ibnu camar alwsaaci isagana waa iswaafaqsan yihi kunyadiisii iyo magacaabiisa iswaafaqsan nacam ow bilcagsi cagsiga oo kale waa waxaa weeye isxaaq ibnu abi isxaaq asabiici abu isxaaq asabiicia wuxuu leeya wiil la yidhaahdo isxaaq marka magaciisii kunyasa isxaaq ibnu abi isxaaq asabiiciyaa la yidhahdo haye waman ow kunyatuhu kunyatu zawjatihi isagii zawjadiisa kunyaa abu ayuub alansaari iyo umu ayuub alansaari labadaba waxaa kunyo u ah ayuub abu ayuub iyo umu ayuub waman nusiba iyo qofkii loo nisbeeyey ilaa hayri abiihi cidaan aabbihiis ahayn nacam soomaalida waa ku badan tahay hebel hebel aa la leeyahay laakiin aabbihiis maana waa qofka ku caan baxay ma waxaa dhici karta waayii kaartanaashada la qaadan jira dad badan ninaa askari ama reer magaal ilmuhu soo wadaa marka dawladdu waa dhib badneed magaci ma u samayn kule kaartanaashta keen waa in asal folifamilio waxaasay dhihi jira hadha wuxuu ku qasmaya qofkii inuu maarata wiilkiisi ahaan oo oo folifamili ama kaartanaashta ugu sameeyo isagoo hadhow iskoolka uu ka galo magacii ku soo baxay ama hadda magacyaalkan dadkan yurub jooga boqolaalka magac la iyaguna kaba sii daranayy waxyaalahaas oo kale inta lafteed waa buuxdaan umaleyn marka waxaa ka mid a dadkaas almiqdaad bn lswad almiqdaad bn lswad aswadkaas waxaa weeye aswad azuhri nin la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyey sababtoo jaahiliyado inan ka dhigtay wiilo kale waa wax la jira tabanni wax la adaptation waxaan ingiriiska ku dhahaan qofku wiil ousan dhalin ayuu wiil ka dhiganaa caadada caadi ahaan jirta markaasoo maxrama u noqonaa ka wiilkiisii oo kale nabiguna waa ka dhacday calayh salaa slam qabla alwaxyi zayd bnu xaarisa addoon ahaaba uu xoreeyey marka wiilkiisuu ka dhigtay hadhow markay maqleen aabbayaalkiisaa u yimid waxau dhaha dooransiiyo aniga dooranso idinka doonto wallaahi insaafaad noo samaysay dhe aniga ma maxamed ma ka tegaayo dhah abada qof aan ku doorsanayo lama arko hadda waa kaas barakadaasoo kala hadlay xibu rasuulillaah wiilkiisana asna xibu rasuulillaahi u ahaa sharaftaasoo ka helay qofkii khayr la dersa khayru ka helay may maxamed alay sl qofkii la ders bu khayr ka weynaya ilaa rabbi raadkiisan raacsi allahuma salli ala muxamad nacam marka markii hore zayd binu maxamedaa la dhihi jiray intaan aayadda soo degijin ma garat ma kaana maxamedan aba axad min rijaalik walaakin rasuul lah nacam wadcuuhum liaabaa'ihim fahuwa aqsadu cinda allah haye waman nusiba ilaa gayri abiih aw ilaa ummihi hooyadiisaa loo nisbeeyey ina heblaayo ayaa la dhahaya soo ma waxaa ka mid a ismaaciil ibnu curaya waa nin oo aada dabaqada taamina ka mid o aada xaafid ah xadiis aan gafin buhaa imaam shaafici ay ka wariyaan laakiin aada xaafid u ah dadka xufaada uga xifdi badan oo ka mid a oo la yaqaano maba gafo xadiid oo gafaba looma yaqaano kullu naas yakhda'uuna allah ilaa ibnu culaya waa nin xifdiga axaadiida martaba sare ka gaaray waa marka magaciisu waa ismaaciil bin ibraahim ibn miqsam ayaa la yihahda marka culay waa hooyadiis marka wuu nici jiray in ismail ibn culaya la yihahdo shaafici wuxuu dhihi jiray xadaanii ismaaciil aladii yuqaal lahu ibnu culaya ma gara iyo dad badanaa ka mid ah haye ow ilaa gayri maa yasbiqu ila alfahmi ama waxaa loo nisbaynayaa waxa markaad saa u fahamta si qalada maala nin waxaa la yidhahda la yidhaahdo khaalid alxadaa nin la yidhaahdo xadaa marka waxaa inuu kaba ka shaqayn jira adugu xidaha inuu ka shaqayn jira laakiin ya mayo waa kabaa qolooyinka tirtala mar kabana ma toli jirin ee waxaa waaye wuu la fariisan jira soomaalida baa isku ceebisa maan adduunyada xirfay ka midta waa xiraf xataa soomaalida gobollada qaarkood dadka caadigaha kaba hatalo oo maaragtay oo wax nasabkooda duraaya aan la arko soo maha soo ma jirto manaadiq qaarkoodaa jira sida waqooyiga oo kale shimaalka oo kale kabaha dadka caadigaha hatalo marka qofka xirfo in lagu ceebay maaha asalba sida soomaaliya waaba qalad qofkii wax yaqaana xirfadiyaa lagu ceebina ninkii dharkii sameynaya waa lagu ceebina ma garatay ninkii kabihiisana lagu ceebina ninkii birtiis waa muhandis waay muhandis waay ma muhandisiin loo bixiyo ilaa de muhandisku maxaa noo baranaa birtumidoo baranaa soo maa marka muhandisiin waa loo bixiy ilaa muhandis dharaa jira oo dharka barta textileku baranaa muhandis birtaa jirta muhandis kabaa jira soo maaha iyo fashionka iyo waxaasoo dhan ninkii dhammaa xirfadii yaqaano wixii yaqaanaa magacedab daraa loo bixinay waa waxa soomaalida maaragtay ay la horumari la aday qofkii wax yaqaanaa la liida weligan jaahil maan marka aan aan maaragtay qiimasayna nacam haddii qofka cilmi barta lagu karaamayn ma haddii kale nacam marka wax ummadda ay nala qabto ma aha haddad kale xataa waxaa jira qofka xataa hadduu dabaqaad awal la liida hadduu ama xoolo helo ama jago helo khalaas waa dallacaa bee ou noqona qof taajir aslanba magac xun caalamka lagama siiyo mise qof jagaal soomaali waxay dhici karta nin ama madaxweyne ama madaxwey ku-xigeen inay weli edab darro ay ka daba wadaan ama taajiroo xoolle waxaas waa edab darro ah ama hadduu xataa caalin noqo weli waa ka daba wadaa waxawaaye waa cunsurnimo meesha uga xagayso wa midabta koor iyo wax kasta wax ka sarreeya sababto wax qofkii uusan iska dhaqayna yacni jariima qofkii la dul saaraya xagga uga baxaa qofka cilmigoo bartay akhlaaq fiican oo yeeshay wadiifoo bartay mas-uulow noqday haddana weli waa laga taba wada dulunka maa jir wallahi waa dulunka midka uga xun waay soomaalida waxa ay wada dadka ay ka daba badda waa dulunka midka uga xun saas qofka hadduu masaajintuu soo gala qiraa'aadka sabca uu barto xaafid ou noqdo weli wuxuu leeyahay magacii gabadheeda siin maa hadduu madax noqdo weli waa ka daba wada hadduu xoolaha taajirka waa ka daba wada ee qofka adiga meel oo kaaga baxsada malaha waa jariimo waa qofka jariima laa tuqo dadka marka inay ka haajiraan waa marka waxaas waxay ahayd mar hore culummada iyo madaxda in mar hore la zuuliye nacam haye waman ittafaqa ismuhu wasmu abiihi wa jaddihi ee iswaafaqaan waman baa ka mida wa min almuhimi macrifatu man baa ka mida ittafaqa oo iswaafaqa ismuhu wasmu abiihi wasmu jaddihi carabaha u badan waxaad arkaysaa carabta nin toban maxamed iska daba tirsanayo maxamed bin maxamed bin maxamed bin maxamed bin maxamed hadhow maxameduljazari oo qaariga meeqa maxamed oo tirsana ibnuljazari unbaa la dhahaa mid walba waa ibnuljazari lagu aqoonsana waxaa laga yaaba inuu lix maxamed dhowr maxamed ay yihiin ruwaadda waxaa ka mid a alxasan bin alxasan bin alxasan bin cali bin abi aalib yacni xasan bin cali awowo ah isaga waa xasan aabihiisna waa xasan awowgiis oo xasan bin cali oo saxaabiya na waa xasan wey alxasan bin alxasan bin xasan cali addaali inta waa iswaafaqsan yihin nacam waman itafaqa ismu ismu abiyi wa jaddihi ow ismu shaykhihi wa shaykhi shaykhihi fasaacida magaciisa iyo magaca shaykhiisa iyo shaykhiisa magaciisa iswaafaqay cimraan bin cimraan bin cimraan saddex cimraan mid waxaa loo yaqaanoo dheh xaafidka bilqasiir cimraan alqasiira loo yaqaano midna waa taabiciga aburajaal cuaarija la yidhaahdo kan kalena saddexaadna waa cimraan bnu xuseyn oo saxaabiga waa nacam waxaa ka midoo ka mid a waman itafaqa ismu shaykhihi waraawi canhu shaykha isimkiisa iyo raawiga iswaafaqahay soo maa taas waa badan tahay maalan waxaa ka mid a haddii muslim ou bukhaari ou ka wariyo may waxaa ka mid a yaxya bnu abi kaiir waa nin taabiciga aada u xadiid badan waay yaxya bn abi kaiir aلطaa'i wuxuu ka wariyaa hishaam bnu curwa hishaamuu ka wariyaa hishaamna asagoo ka wariya hishaamka asaga shiikiisa waa hishaam bnu curwa bnu zubayr bn cawaam oo aada imaam maalig oo wariyo hishaam bnu curwa ilan waxaa weeye axaadiidta caaisha ragga si fiican usoo qaada waxaa ka mid a curwa bnu zubayr ayaa ka mid ah alqaasim bin maxamed curwa bnu zubayr iyo maaragtay dadkaas adiga aada usoo qaada iyo gabar kale dhowr adiga maaratay dhowr badan aada usoo qaado ka mid marka hishaam bnu curwa waa sheekh yaxya bn wakaiir hishaam kalaa ka warinayo hishaamkaas waxaa le hishaam bn cabdillah adastawaa'i marka mar waxaa dhici karta inuu ku yidhaahdo hishaam uu yidhaahdo can hishaam can yaxya bn abi kaiir can hishaam waa isku wareertay hishaamkan ardaga u yahay waxaa weeye waa hishaam bnu curwa soo ma hishaamka uu ka warinayana waxaa weeye waa hishaam maaragtay maya kaas ma ahan kaas ma ahan ha haa sax waay waa sida muslim oo kale bukhaari oo kale wuxuu ka wariyaa muslim bin ibraahim alfarahidi asagana waxaa ka wariya muslim bn xajaaj yaxya ibn bakaiir waxaa asaga uu ka wariyaa hishaam ibnu curwa waxaana ka wariya hishaam ibn cabdillah adistiwaa'i ibnu jurayj asaguna hishaam ibnu curwa ka wariya waxaa ka wariya hishaam bin abd hishaam bin yuusuf asancaani ma garan kaasaa ka wari hay halkaas caawa hanoo joogo kale hamin waxaa noo dhammaana insha allah haminka axadda soo socota hal hamin noo dhammaan hal hamin hal cashar bisaa noo haray haminka axadda soo gelayso haminka isniintaa fasaxaan ka nah insha allah ya